halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban efamyada geeska afrika taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barteenna internetka ee v o a somaali com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeedda bisha noofembar sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinku daadahaynaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a ururka al-shabaab ee dalka soomaaliya oo maanta dagaal xooggan dib ugu qabsaday jasiiradda kudha ee ku taalla gobolka jubbada hoose al-shabaab waxay sheegteen inay dagaalkaasi ay ku dileen in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidanka maamulka jubba sidoo kale waxaad maqli doontaan muqdisho oo ay ka socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka madaxda dowladda islamarkaana laga baaqsado in baarlamaanka la horkeeno mooshin ka dhan ah ra'iisul wasaaraha waxaan kaloo idiin haynaa waa ognahay cabdiweli cali gaas where he stands meeshuu hadda joogana i am not even confident inaannu wadahadal isugu iman karno wadahadal irajo gelinaya annaka iyo puntland ma muuqdo
kaasi waxa uu ahaa rofesor cali khaliif gallaydh madaxweynaha maamulka khaatuma oo sheegay inaan rajo laga qabin inay wadahadal la galaan maamulka puntland balse wuxuu dhinaca kala sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo maamulka somalilan si xal looga gaadho colaadda sool iyo sanaag sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in maraykanka iyo ruushku ay ku heshiiyeen inay isdhaafsadaan macluumaadka la xidhiidha arrinta ukraine kerry oo warbaahinta ugu warramayay isaga oo ku sugan madasha uu ka furmi doono shirka ebek ee caasimadda shiinaha bekiin ayaa waxa uu sheegay in inkastoo ruushku iyo maraykanku ay ku kala aragti duwan yihiin waxa ka dhacaya ukraine balse haddana ay isku weydaarsadeen fikrad ah in ay ku wada heshiiyaan sidii arrintaas xal loogu heli lahaa mar wax laga weydiiyey xayraadda saaran ruushka ayaa waxa uu master kerry sheegay in arrintaasi jawaabteedu ay ku xiran tahay sida uu ruushku ka yeelo xiisadda ka taagan ukraine hadalka john kerry ayaa yimid kadib markii uu la kulmay oo uu kulan gaaban la yeeshay dhigiisa dalka ruushka sergey lafrof wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ka gaabsaday inuu ka jawaabo su-aalaha saxaafadda ee arrimaha ukraine ku saabsan
madaxweynaha maraykanka ayaa ogolaaday in kun iyo shan boqol oo askari oo maraykan ah la geeyo dalka ciraaq ujeeddada tallaabadan ayaa ah in askarta maraykanku ay ka qayb qaataan tababarka ciidamada ciraaq la siinayo si ay isaga caabiyaan kooxda isil ee ka dagaalanta suuriya iyo ciraaq saraakiisha aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in ciidamada maraykanku aanay wax dagaala ka qayb qaadan doonin balse keliya ay dhinaca tababarka ka taakulaynayaan ciidamada dowladda ciraaq iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta ee la dagaalamaya isil madaxweyne obama ayaa sheegay inuu kongareska weydiiy doono in ka badan shan bilyan oo dollar oo tallaabadan lagu maalgeliyo
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u magacaabi doona xilka xeer ilaaliyaha guud ee dalkan maraykanka oo hore u ahayd dacwad oogaha new york maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in madaxweynuhu ku dhawaaqo magacaabista haddii golaha senadku ansixiyaan magacaabista loreta lange ayaa waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee xilkan qabata lange ayaa bedeli doonta eric holder oo isaguna ahaa qofkii ugu horreeyey ee madow ah ee xilkan xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka qabta lange ayaa khibrad dheer u leh arrimaha garsoorka waa haweeney shan iyo konton jira kana qalin jebisay jaamacadda harvard afhayeenka aqalka cad ee maraykanka george ernest ayaa ku tilmaamay lange inay tahay xeer ilaaliye madax bannaan oo khibrad leh soona maamushay mid ka mid a xafiisyada xeer ilaalinta ee ugu muhiimsan dalka maraykanka
wasiirada arrimaha dibadda ee jabaan iyo shiinaha ayaa markii ugu horreysay muddo laba sanaa ku kulmay magaalada bijiin ee dalka shiinaha tallaabadan ayaa ah mid diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu dejiyo xiisadda u dhexaysa labada dal labada wasiir ayaa maanta ka wada hadlay sidii loogu sii gogol xaari lahaa shir madaxeed ay yeeshaan labada wadan kulankan ayaa barbar socday shirka dalalka eshiya basifig ee ka furmay magaalada bijiin
wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya maleeshiyaad ururka al-shabaab ahi ayna maanta ay dagaal xoogan dib ugu qabsadeen jasiiradda kudhaa oo ah jasiirad muhiima oo ku taalla jubbada hoose halkaasi oo laba toddobaad ka hor ay ka saareen ciidanka maamulka jubba wararka ayaa sheegaya in maleeshiya badan oo al-shabaab ay saaka weerar culus ku qaadeen kudhaa waxaana goobjoogayaalushu ay sheegayaan in in ka badan toban ciidanka jubba ka tirsan lagu dilay dagaalka balse al-shabaab ayaa sheegtay inay dagaalkaasi ku dileen in ka badan afartan ka mid a ciidanka jubbaland al-shabaab waxaa kaloo ay sheegeen in kudhaa ay ku qabsadeen hub fara badan waxaana ula xiriiray maamulka jubba si ay wax uga aan weydiino dagaalka balse way ka gaabsadeen hase yeeshee yuusuf maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada maamulka jubba ayaa v o e da uga waramay sida ay al-shabaab ku qabsadeen kudhaa isagoo arrintaasi ay iga waramay aniga oo xuseen bar ah arrintaas waxaa la xaqiijin karaa inay al-shabaab soo weerareen halay habeennimo shantii habeennimo dagaal aada u kulul baa ka dhacay oo labada dhinacba aada loogu hoobta saaruhu lama soo koobi karo tirakoobkiisa rismiga anuu hadda kor kama hayo laakiin labada dhinacba dagaal muddo dheer socday aada loogu baa meel loo kala caarnaa dhinacna waa badda dhinacna waa meesha weerar ka soo bilowda al-shabaab ma qabsadeen magaalada oo way la wareegeen markii ugu dambeysay kuxan kuxaynta magaalada al-shabaab baa la wareegay saan ka warqabno dhowaan ayaa kudhaa laga saaray marka sidee ku dhacday inay mar labaad u qabsadaan waadhow waa laga saaray ciidan meesha haystay ilaa saddex boqol iyo konton nina oo meesha joogo aada u hubaysan ciidamo ka badan oo ilaa laba kun gaala isku soo urursadeen muddo dheer bay isu urursanayeen xoog bay xala ku galeen ciidamada amisom ee ku sugan jubbada hoose iyo jubbada dhexe galaangal ma u leeyihiin ilaa kudhaa inay gaadhaan ciidanka haystada jubbaland bu aqalka horeba qabsadeen magaaladii dhaweyn way maya waxaa sheegaya ciidamada amisom ee taageera ciidamada way tegi karaan oo awood bay uleeyahay inay tagaan oo bad beri iyo badba hadda magaalada sidaad u taqaanan waa qoori in yar uun beri ka inta kalena waa badba ku wareegsan ciidamada amisom ciidan badeedna way leeyihiin ciidan kurii ka dagaalamada way leeyihiin aniga wax jira ma aqaanan laakiin kudhaa ciidamada tagay laba ayna shaqaynin ama ayna raacin ahmiyad intee lag bay leedahay magaaladani kudhaa magaalada kudha haddii al-shabaab laga qabsado waa waxaa weeye maga- wax weyn baa ka- ka burburaya iyagu maxay faa'iide ku qabaan kudhaa meesha keliya wax usoo maraan wey wax uga soo degaanan badda usoo maraan maxaa uga soo dega marka een, kudhaa de waxaa uga soo dega qaabka ay ku dagaalamayaan oo dhan meesha meeshaas uga soo degaayo saadka saadka oo dhan meesha uga soo dego waa meesha
yuusuf maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada maamulka jubba oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socotaana waa v o a
guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa wada dadaal uu ku doonayo in xal looga gaadho khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhex taagan gudoomiyaha uh, baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari iyo labadiisa ku-xigeen ayaa maanta kulamo gooni gooniya la lah xildhibaanada mooshinka ra-iisul wasaaraha ka keenay iyo kuwa diidan xildhibaan cabdinaasir gaarane oo ka mid a xildhibaanada mooshinka iyagu keenay oo galabta ay sarkeen guddoonka baarlamaanka ayaa v o eda uga waramay wixii ay dhinacooda kala hadleen guddoonka
waanu is aragnay isaga iyo labadiisi ku-xigeen runtii waxay noo soo jeediyeen in mooshinkii aanu keenay uu yahay sharci waa sharci mooshinkaa waanu qabanay anaga gacanta ku hayna sidaa ogaada marka waxay naga codsadeen oo ay noo soo jeediyeen in beri oo axad ah aanu ayaga siino ilaa caawa oo ay maaragtay arkaan ra-iisul wasaaraha oo kale iyo ay arkaan culaysyo kale hadday jiraan inay arkaan xildhibaanadii naga soo dhinaca kale ahaa ee difaacaya xukuumadda ayagana markaa annaga kasoo baxno inay la balansan yihin bay noo sheegeen oo ayagana arkayaan marka haddii ka hor intaan baarlamaanka la tegin ay wax dhamaadaanna khayr haddii wax dhamaan waayaan waxay yidhahdeen mooshinka baarlamaankan keenaynaa xildhibaanada kalena waa ku qancinaynaa inuu mooshinkan sharci yahay marka arrinkaasay naga codsadeen
guddoonka baarlamaanka ayaa wararka muqdisho ka imanaya hadda ay sheegayaan inay kulamo la leeyihiin xildhibaanada kale ee iyagu ra-iisul wasaaraha taageersan ee mooshinkan kasoo horjeeda dhinaca kalena waxaa socda dadaalo kale oo ay wadaan diblomaasiyiin ajanabiya oo muqdisho jooga oo doonaya in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay isku soo dhoweeyaan safiirka britain ee soomaaliya ayaa bartiisa twitter-ka goordhoweed wuxuu ku sheegay inay sarkeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo muqdisho ay maanta ku kulmeen iyagoo ka wada hadlay sidii looga baaqsan lahaa qalalaaso siyaasadeed oo soomaaliya ka dhaca kaasoo dib u dhigi kara horumarka soomaaliya
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a brofeor cali khaliif galaydh madaxweynaha maamulka khaatumo ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la furo somalilan si xal looga gaaro muranka ku saabsan gobolada sool iyo sanaag balse waxa uu meesha ka saaray wadahadal uu la galo puntland inta ay sida uu hadalka u dhigay sheeganayaan dhulka maamulkiisa hadalkan ayuu rofesor galleyd ka sheegay kulan soo dhoweyna ah oo xalay uu agagaarka washington kula qaatay taageerayaashiisa iyo jaaliyadda soomaalida ee degan agagaarka magaaladani washington waryaheena maxamed colaad xasan oo goobjoog ka ah kulankaasi ayaa warbixintan ku eegaya kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka tirsan taageerayaasha khaatumo ee washington iyo nawaaxigeeda xubno ka socday jaaliyadda soomaalida culamaa udiin iyo marti sharaf kale qabanqaabiyaasha kulankan ayaa ugu magacdaray soo dhoweynta madaxweynaha khaatumo brofesor cali khaliif galeer madaxweynaha maamulka khaatumo doctor cali khaliif galeer ayaa khudbaddii uu kulankaasi ka jeediyey uga hadlay caqabadaha ku horgudban maamulka uu madaxda ka yahay ee khaatumo rajada laga qabi karo wadahadal nabadeed oo dhex mara iyaga iyo maamulada somalilan iyo puntland iyo khilaafka madaxda dowladda soomaaliya brofesor cali khaliif galeer oo ka hadlayey warar beryahan ay warbaahinta maxalliga ee soomaalida qaarkood baahinayeen oo la xiriiray wadahadal u socda maamulkiisa iyo somalilan ayaa yidhi haddii somalilan maamulkeedu uu wadahadal diyaar u yahay hadda wadahadal lala dhuundhuumanaya maaha hadda wadahadal laga been sheegayo hadday waxay yidhaahaan annaka iyo khaatumo wadahadallaa noo socda nooma socdaan waa been waase rabnaa mana qarsanayno dhulka khaatumo waa inay ka baxaan ciidamadoodu waa inay ka baxaan brofesor galeer ayaa sidoo kale ka hadlay rajada uu ka qabi karo wadahadal dhex mara puntland iyo khaatumo waa ognahay cabdiweli cali gaas weerhi stands meeshuu hadda joogana im not even confident inaanu wadahadal isugu iman karno oo nin kuula sooba taagan nin kuulaba soo taagan distoorka waxaa iigu yaalla sool sanaag iyo cayn anaa madaxweyneho anaa leh hadda siilaanya ma yidhaaho sool iyo sanaag iyo cayn anaa leh cabdiweli ka daro dibidhal wuxuu yidhi haddii weliba dadka afti laga qaado boqolkiiba sagaashan anay ila jiraan waxaan odhanayaa wadahadal irajo gelinayaa annaka iyo puntland ma muuqdo cali khaliif galeer oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa sidoo kale dowladihii ka dambeeyey ka soo noqday wasiir ra-iisul wasaare iyo xildhibaannimo uu iska casilay ka hor intii aan loo dooran madaxweynaha khaatumo cali khaliif galeer ayaa rajaxumo ka muujiyay dariiqa ay ku socoto siyaasadda soomaaliya oo uu sheegay in faragelin shisheeye oo xooggan ay ku socoto wuxuuna si gaara carabka ugu adkeeyey khilaafka ka dhex oogan madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisa xamar hadda waa laysku habsaamay runtii waana laysku habsaamay howl badan oo badan oo badan baana taalla si wax macquuloo ina raji gelin kara loo abbaaro oo loo aado cabdiweli waxaan dagaal ugu galana ma hayo xasanna waxaan ula dagaalamo ma hayo but anigu arrinta dastuurkun baan ka hadlayaa dastuurkaa waxa ku yaallaa basically waa parliamentary system dastuurkaa waxa ku yaalla executive powerska waxaa leh council of ministers prime ministerkaa leh kulanka ayaa ku soo gabagaboobay jawi qurux badan oo dadkuna ay ku damaashaadayeen sugaan iyo erayo muujinayay ahamiyadda ay leedahay in loo helo soomaaliya oo mida dadkeeduna ay nabad iyo barwaaqo ku wada nool yihiin aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey waatay dhegeystayaalaha tanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana inoo soo diyaarsay nalana socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysiyo kala duwan oo aanu la yeelana dhinacyada isku haya maamul u samaynta gobolada baay iyo bakool barnaamijka waxaan ku waraysan doonaa maxamed xasan fiqi oo markaasi madax u ah guddiga farsamada ee maamul u samaynta saddexda gobol oo iyagu shalay ansixiyey dastuurkii saddexdaasi gobol lagu maamuli lahaa iyo madoobe nuuno maxamed oo taageerayaashiisu ay madaxweyne ugu doorteen maamul ka kooban lix gobol oo magaalada baydhabo goor sii horreysay looga dhawaaqay waxaan ka wareysan doonaa fikradahooda kala duwan ee maamul u sameynta goboladaasi marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa madooba nuuno maxamed een kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka su-aasha ugu horeyseen raba inaan ku weydiiyana waxay tahay waxaas- waxaa ka socda magaalada baydhabo een, shir la sheegay in maamul loogu sameynayo een, saddex gobol oo kale ah baaybakool iyo gobolka shabeellaha hoose adinkan hore waxaa ugu dhawaaqdeen in maamul lix gobola aad aad sameyseen oo adigu aad madaxweyne ka tahay kadib maxaa dhacay sidee hadda wax u socdaa maamulka anay madaxda aan ka ahay min madaxweyne iyo golihii guursada iyo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo maamul gobol iyo degmo dhismihiisii waa dhamaystiran yihiin ayadoo sidaasa ayaa haddana korkiisii maamulkii oo jiro ayaa waxaa la yidhi waxaa la dhisayaa maamul kale taas marka waxay ku muujinaysaa in qaladkeeda inay leedahay marka maamulka hadda la rabo in la dhiso n maalmahan shir ayaa u socday n markii la arkay n khilaafaadka arrintaas keeni karto n wareegta ayuu soo saaray ra-iisul wasaaraha cabdiweli sheekh axmed muddo hadda laga jooga afar maalmood n wareegtadaas waxay amreysay in la joojiyo la- howshaas iyada ah oo ba dastuurna aan la ansixin karin cidna aan la dooran karin waa haynaa dekreetadii ayada ahayd n wayna isku waafaqeen madaxda qaranka n arrintaas ayada ah afar maalmood ayaa hadda laga joogaa isla maantana waxaan maqlayay dastuurkii waa ansixinay ayadoo lafteeda conflicta ka dhashay oo khilaaf baa ka abuurmay dhexdooda ah marka dastuurka laftiisii falastinay waa dastuurkii koonfur galbeed ee horey loo sameeyey qeyb kamid ah oo lasoo minguuriyey waaye ee sidaas kamid ah calanka ay sheegteen waa calankii koonfur galbeed oo aada idinka laftiina haysaan oo meel weliba dunida gacalladeeda yaalla unbay haddana kiifla kiibay soo minguuriyeen magacii naftiisii annaga waxa weye koonfur galbeed mar horaa la bixiyey waxaa loola jeedaa marka la joogo caasimada dalka muqdisho soomaaliya dhinacan waxay ka jira koonfur galbeed waaye dhankan kismaayo xuduuda kenya koonfur meesha ugu dambeyso waaye dhankaana isla kenya iyo etoobiya marka la yidhaahdana waa galbeed koonfur galbeed waaye marka xuduud kale oo xagga jixigta ma laha marka hadda ayagii waxay leeyihiin waxaan dhisaynaa baydhabo iyo shabeellaha hoose iyo bakool oo bartamaha ku jiro oo meel dhaxa ah oo dalkiiba xagga ka xiga haddana isla magaca koonfur galbeed ay leeyihiin taas Mar- marka waxay ku muujinaysaa ha.
wixii o dham inay yihiin manguurin iyo kudayasho marka annaga horeyaan u cadaynay dowladda iyo caalamkana waa ogyihiin soomaalina way og tahay qeyb kama nihin waxa socda Een, isla markaasna mana khuseyso mana ayidayno een, natiijada kasoo baxdo
ma ogolshihiin inaad wadahadal la gashaan een, dhinacan kale oo maamul loo dhan yahay oo aan lagu isku khilaafsanayn oo dadka gobolka wax u qaban karana halkaasi lagu dhiso
hadda runtii waxa weeye walaashay arrintaas iyada ah in badan ayaan ku celcelinay dowladdaan u sheegnay adduunkana waan u sheegnay soomaaliyana waan u sheegnay annaga maamulkeena waa maamul nabadeed oo dib heshiisiin ah Een, hadda shalay maydaraato waxaan ku heshiinay dowladda federaalka iyo maamulka annaga madaxweynaha ka ahay waxaan ku heshiinay een, een dhowr qodob ayaan ku heshiinay qodobka koowaad waxa weeye marka hore in la furo wadahadal u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed labaad qodobka labaad wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay diyaar u tahay in ay maaragtay la gasho wadahadal qeybaha siyaasadda ee koonfur galbeed dadkas nooc kasta ha ahaatee Een, een, qodobka kaleeto waxa weeye oo saddexaad maamulka koonfur galbeed wuxuu arrintaas aytu ugu soo diyaarsanayaa guddi oo een, uu kaga qayb galo wadahadalkaas ujeedada ka dambeysana waxa weeye wax loo dhan yahay lagu midaysan yahay shacabka raalli ka yahay say u imaan lahaayeen waxaa la qiimeynayaa waxa dhisan Marka- maxay yihiin lixdan gobol oo dhisan yaa wax ka qaba in laga hadlo annagana aan isku dayno inaan ku qancino ciddii wax ka qabto een, ciddii wax ka qabtana isku dayno inay nagu qanciso in maaragtay een, eh, waxay nagu haystaan ay noo sheegaan lixda gobol annagaa idinku haysana ay yidhaahdaan marka dawladdana markaas kadib ka noqoto oo xaliso wixii jira Een, waa mahadsan tahay marka dowladda waxaa ogolaateen inaad la hadashaan qodobaa soo saarteen ma waxaad kala hadlaysaan inaad ka tanaasushaan lixda gobol oo saddexda la isugu yimaado haddii ay dhacdo inay taas ka hadlaan mid ku qancin karaan
Ee, runtii waxa weeye horta qolo weliba ajendaheeday wadataa annaga ajendaha aan wadana waxa weeye inaan ku qancino dawladda maamulkan dhisan oo muddadaas uu jiray oo raalli ahaanshaheedii een, maaragtay een, aan, wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga een, cabdikariin guuleed oo maaragtay oo qoraal lasoo siiyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana markhaati ay ka ahaayeen oo ayaga laftoodii ay ogolaadeen ayaa gubashii maaragtay een, lagu fiday ayay ahayd marka maadaama marka qaab dhismeedkii uu dhan yahay annaga waxaan rabnaa ajendadeena waxa weye inaan ku qancino oo aan idhaahno qaabkaanaan wax u dhisnay maxaan bicinay oo ay nala arkaan De ayagana ajendadooda ay markay noo keenaan wax ka dhihi karnaa markaas laakiin annaga waxaa noogu muhiimsan wax weliba saddexda gobol oo jubba la leeyahay hadda ku magacaaban iyo lixda annaga aan wadano in lagu wada hadlo marka shacabkii waa wada degan yahay dhulkii waa lasla leeyahay marka ma dhici ma dhici karto cid keliya inay intay wax atoobsato ay tiraahdo anaa xukumaya ma dhici karto marka waxaan dhaliilsanahayna waxa weeye qaabka een, jubbada loo magacaabay aan dhaliilsanahay dad badan baa maaragtay xuquuqdii meeshii uu kaga maqan ummad badan baa maaragtay een, meeshii degan shantii soomaaliyeed baa meeshii degan afar barka way ku dhan yihiin haddana uma dhim uma uma uma uma- uma En- dhama waxa la dhisay waa saa mahadsan tahay daraadeed waxaa loo baahan yahay shacabkeen inaan qancino annagana maaragtay een, aan noqono dadka u horseeda wanaagga iyo dib u heshiisiinta iyo wadatashiga Wa- een, laakiin haddii maamul dhisan dushiisa la yidhaahdo wax baan ku dhisaynaa oo juujuub oo qasab ah timirtii horaa dab loo waaye waxaan u arkayna wax baydhabo kasoo baxayo inay yihiin een, bakiintii horey loo dhisayo bakiintu inay noqon doonto ayaan aaminsanahay een, marka mar walba markii la dhisayo wax oo weliba heer bilow ah laga bilaabayo waa iska dhibaatooyin iyo caqabado badan yihiin maadaama hadda maamul kaloo saddexa uu uu ka jiro een- een magaalada kismaayo adinkana hadda haddaad saddexdan qaadataan hadhowna aad sugtaan inta dadku ay ama cod ka yeelanayaan ama tirada dadka tirakoob lagu sameynayo ama rabitaanka dadka la qiimeynayo oo heerkaas loo gudbayo maxaa ku diidaysaan in hadda tan waa bilow wanaagsane aad qaadataan oo iyadoo aan la isku khilaafsanayn dadka gobolka degan ay wax ku heshiiyaan
Ee, runtii waxa weeye wax weliba waxaa ka horeeya wadahadal wadahadalka ayaa keena in wax lagu heshiyo ama laisku khilaafo marka madar iyo embe in laga wada hadlo marka waxaanu hadda u horseedaynaa waxa weeye in laga in la wada hadlo marka u horeyso aada umahadsan tahay adaa mudan walaasha kaas waxau ahaa madoobe nuuno maxamed madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya oo qadka telefoonka iigu waramayey dhanka kalena waxaan waraysi la yeeshay maxamed xasan fiqi guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka ka socda magaalada baydhabo ee maamulka loogu sameynayo saddexda gobol ee baybakool iyo shabeellaha hoose Een, marka ugu horeysa een, kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horeysaan raba inaan ku weydiiyo waxay marka ugu horeysa bal waxaa nooga warantaa mudane dowladdu waxaa jirtay warqad ama qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo laydinkugu soo jeediyey in aad hakisaan arrimaha ansixinta dastuurka iyo doorashada shalayna waxaad ansixiseen dastuurkii saddexda gobol maxaa isdiidan bismillahi raxmaan marka ugu horeysa waa mahadsantaha falastiinay marka labaad annaga horta runtii muddo saddex bilood hawshaanaan ku jirnay waxaan la soo magacaabin annaga waa xukuumadda madaxweynaha ayaa iyo prime minister guddoomiya baarlamaanka iyo international committeega ayaa nasoo hawshaan noo soo xilqaamay noo soo diray muddo saddex biloodna waan ka shaqeynaynay waana saddexda mas-uuliyad dalka ugu sareysa way iskaga soo dabalaabteen magaalada baydhabo si maamulkaas loo daldalgeliyo guddigaa farsamada ayaana guddoon u ahaa markastaba hawsha technical diyaarinayay dastuurka iyo oda dhaqameedyada iyo ergada iyo wax lamid ah marka marna cid kastoo timaada waxay nagu guwaayinaysa mas-uuliyiinta sare ah iyo international commitygaba in hawshaan aan dardargelino waxaa ugu dambeysay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh oo yimid baydhabo si rasmiana ergada ugu furay shirkii marka shirki markuu furmay madaxweynaha uu furay kadib waxaan maqalnay oo annaga warqad qoraal ah oo shirka annaga guddi farsamo ahaana soo gaarta ma jirto shirkan annagaa daadaahineynay in warqad xafiiska wasaaraha kasoo baxday oo uu akriyey sida la ii sheegay guddoomiyaha baarlamaanka uu leeyahay shirka maaragtay inuu furnaado uu socdo laakiin aan dastuur lagu dhawaaqin madaxweyne aan la dooran arrimo noocaasa warqada ku qordaabaaday lakin official warqad anagama hayno laakiin arrintaasi arrin micnaha noo cuntunta way noqon weyday oo micnaha inaan wax la dooran in wax la doorto mar haddii guddoon ay doorteen ergadii inay dastuurka ansixiyaa inay diidaan waxaa iskale ergada ayaa iskale saasay arrintaa ku dhacday kadibna wasiiradii joogaa latashi loogu yeeray ayagaa xamar tegey maanta ayayna kala kala soo laabteen warqad fasaxaysa in hawsha ay u madax banaan yihiin ergada hawshana meesha ay kasii socoto sidaas ayayna ansixida ku dhacday warqadda yay ka timid marka xafiiskee kasoo baxda warqadda maanta waxaa keenay labada wasiir hawsha wax ka waday oo ah wasiir ku-xigeenka amniga iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxayna kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ay wasiiradu meesha ka caddeeyeen in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo prime ministerkuba intuba ay isku raaceen qodobo yaraa jiray oo ku saabsanaa xakinta shirka arrimaha qusey waxaa kamid ahaa oo meesha ay ka akriyeen waxaa la isku haayay ugu muhiimsan meesha waxay ahayd ma ergaa dooranaysa madaxweynaha mise waxaa dooranaya baarlamaanka ereygaas iyada oo wasiiradii latashi loogu yiray loogu yeeray markay noo soo laabteen maanta ergada horteeda waxay nooga akriyeen warqadii prime minister uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaankan uu raalli ka yahay taasoo ah in odayaasha dhaqanka ah ee saddexdan gobol kasoo jeeda ay u madax banaan yihiin ay la tashi sameeyaan in muddo afar cishaa ilaa shan cisha ah ay kusoo dhisi karaan baarlamaankii ay kusoo habeyn karaan kadib baarlamaankaas uu madaxweynaha doorto waxaanan siinay warqadaa markii la akriyey coodsi ka timi ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda ay ahayd markii la akriyeyna odayaashii dhaqanka ayaa ergadu waxay u ogolaatay inay si gooni ah usoo showraan inay bal shan cisho ku keeni karaan baarlamaan iyo in kale odayaashii dhaqanka go-aanka iska lahaa way soo shooreen ergadii iyo annagay nagula soo laabteen waxayna soo jeediyeen inaysan suuragal ahayn in shan cisho ay baarlamaan ku diyaariyaan waxayna go-aansadeen ergada iyo oday dhaqameedyada inay doortaan madaxweynaha afartan iyo shan cisho gudahoodna baarlamaankii lagu dhiso xukuumadda la dhiso ee madaxweynaha la doorto iyo xukuumaddu dhiso inay ansixiyaan baarlamaanka cusub ee la samayn doono muddadaa afartan iyo shan cishana odayaasha dhaqanka ay sii hayaan meesha waa mahadsantaa guddoomiye waxaa jirta in madaxweynuhu marka uu shirka furayay uu ku baaqay in la raadiyo garabka ka maqan shirka iyo dadka bannaanka ka jooga oo aysan u arag dadkiina shirka wadaahi in aad tihiin kuwa ka guuleysta kooxihii kale oo iyaga keligood wax samaysan kara maxaa arrintaasi ka samayseen ma raadinaysaan qolyahaadin kasoo horjeeda
wallahi arrintaasi madaxweynaha waan qaadanay inta uusan madaxweynaha imaan ka horna madaxweynaha dee markuu lasoo dirayey isaga madaxtooyadan kasoo baxnay annaga meeshana laga magacaabo meeshay ahayd dardaarankiisu waxaa kamid ahaa in waxa aan samaynayno si cadaalad ah oo ummadda u wada dhexaysa inaan ugu samayno wax ummadda iska wada arki kartana aan samayno magaalada waa idinla joogaan maamulkii lixda gobol wadahadallo toosa in lala galo maxaa hor istaagay wallahi falastiiniya markaan kuu sheego anigu hadda maamulka lixda gobol ninka madaxweynaheeda ahaan jiray maamulka lixda gobol heshiisaan la soo galnay anigu maamulka saddexda gobolaan madaxweyne ku-xigeenka ahaa dadka heshiiska soo galaan ku jiray saddex iyo lix meeshay warkooda uu ku dhammaaday laakiin fikirka inta yar ee ka ka ku harsaneyd mabda-aas oo ugu horeeyo saaxiibkii madow nuunow oo nimaan saaxiib nahay aan nahay oo muddo lix sano aan xubnihii baarlamaanka dowladdii cabdullaahi yuusuf iyo cali geedi ka wada tirsanaa aan nahay saaxiibaha si fiican su yaqaano waan wada hadalnaa waan sheekaysanaa waana isku daynay runtii isaga iyo rag kaloo lamid oo tira badanba inaan ku qancino arrimahan inay kusoo biiraan xaqayna u leeyihiin fikirkooda iyo ra'yigooda
dadka siyaasadda ka faalloodahay waxay sheegayaan in shariif xasan sheekh aadan oo horeyna u ahaa guddoomiyihii baarlamaanka kumeel gaarka ee soomaaliya nin miisaan culus oo siyaasadeedna leh uu shirka ka dhex muuqdo uuna ka mid yahay dadka iyagu udub dhexaadka u ah dhismaha maamulka saddexda gobol ma laga yaaba in shirka isaga lagu doorto ama uu ka mid noqdo musharaxiinta
wallahi shariif xasan wuxuu ka mid yahay muwaadiniin saddexa gobol ka soo jeedo dastuurka hadda aan diyaarinay ee ergada maanta ansixiisayna waxaa ku yaala qof kasta oo soomaali ah oo saddexdan gobol ka soo jeeda oo siyaasi ah waa u furan tahay inuu ka qayb qaato micnaha doorashada marka shariif xasan shaksiyaadkaas uu ka mid yahay laakiin hadda aniga guddi doorasho maanan samaysan guddi doorasho waqtidha waa lagu dhawaaqaya haddii ilaah raalli ka noqdo guddigaa doorashada marka la sameeyo ayaa la ogaan doonaa cidda rabta sharciga oo micnaha u ogolaanayo da-dana afartan sano inay ahaato soomaali inuu yahay deegaanka inuu kasoo jeedo naad ajnaba inuusan qabin intaasoo dhan waayo marka dad badan ayaa isu soo taagi doona marka dadkaas unbuu kamid noqon doonaa hadda annaga calaamad gaar aho isaga saaran ama ama ummadda u saaran ma jirto kulley waa la wada tartami doonaa haddii ilaah raalli ka noqdo aadaa umahadsantahay guddoomiye aada umahadsanta falastiin inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa maxamed xasan fiqi guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta saddexda gobol ee uu shirku uga socdo magaalada baydhabo shalayna ansixiyey dastuurkii lagu maamuli lahaa ama lagu dhaqi lahaa saddexdaasi gobol iyo madoobe nuunow maxamed oo taageerayaashiisu goorsii horreysa ay ugu doorteen magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aadayay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad kala socotaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington sahre ciidla nuur ayaa inala socodsiin doonta
wacana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washingtonna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dalka tailan oo la sheegay in meel kasta oo biyo qulqulayaanba shamac iyo cuud ka shidmayo waxaa kale oo aad maqli doontaan codkan dabacsan kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan wax ugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa fanaanada caanka ah ruun xaddi saban oo marti noogu ah qaybta dambe ee barnaamijka caawa iyo cawayska laga soo bilaabo maalintii khamiistii ee lixda bisha noofembar dadka reer tailan si weyn ayay u xafladaysanayaan waxaana la sheegay in dhammaan dadku ay ku digaafeen badaha webiyada harooyinka iyo meel kasta oo biyo socdo ugu dhow nin kastaa sallad yar oo uu ka soo buuxiyey alaab uu ka dhex shidan yahay shamac la shito oo baxaya ayuu la xusul duuban yahay oo uu rabaa in uu raaciyo biyaha uu markaasi dul joogo dadkaasi waxay saadaalinayaan in salladdaasi ay ka sii xambaarto dhammaan wixii nasiib xumo ku soo fool lahaa sannadka dhankooda u bilaabmaya haddaba faahfaahinta sheekadaasi waxaan xalayto ka waraystay eliyaas cabdi carte oo ah wiil dhallinyaro ah oo jaamacad ka dhigta magaalada bangkog ee dalka tailand eliyaas bal nooga dhac xuska iyo dabaaldega ka socda dalkaasi aad joogto horta xafladan waxaa la yidhahdaa loy loykatong baa la yidhahdaa loykatong waxay noqonaysaa sanadii sabaynaysay bay noqonaysaa marka had iyo gooraale waxay ku beegantaa bisha laba koob iyo tobnaad ee sanadka caadiga oo markaa waafaqaya bisha labiiyo tobnaad ee shin shintigsiga ama kalandarka diinta boulismka marka waa xilliga ay mawjadaha badda ay kacsan yihiin oy sarreeyaan dabadeeto waxaa la sameeyaa haddii aynu inagu ciidaha iyo waktiyadayna farxadda aynu tagno suuqa aynu iibsano dhar iyo alaabooyin iyo wax cusub aynu soo iibsano iyagu waxay sameeyaan waxay tagaan suuqa dabeeto kuyuubaa la galaa dhammaantood waxay ka siman yihiin oo iibsanayaan waxa weeye waa sillad yar oo ka samaysan caleenta muuska dabeeto silladaa markay soo qaadaan waxay ku ridaan falawir ubax kandalkan la shito ama shamaca iyo midho dhowda oo markaa la shiday waa tahay dabadeeto way qaadaan nin kastaa wuxuu beegsadaa meeshii biyo qulqulaya markaa ama socda ugu dhow sida webiyada iyo badaha iyo waxaasay tagaan Mhm.
dabadeeto waxay raaciyaan biyaha siladaa yar waaba silladii Marka oo waxay dhahdaan- iftiimaysa waxay aaminsan yihiin siladaasi inay tahay silad ka qaadaysa dunuubtii iyo eh, nasiib xumadii iyo wixii oo dhan ay ka qaaday waa tahay
Een, marka laakiin midda xiisaha le waxa weeye tahay een, waxaan ujeedada ay u tegayaan ay biyaha u raacinayaan way ku kala aragti duwan yihiin markaad weydiiso waa tahay
qolo waxay aaminsan yihiin waa qolo inta badan badan dad dadka waaweyn ee da-da ah Mhm.
marka waxay soo gaadheen oday ka sheekeygii bay soo gaadheen oo waxay dhahdaan een, dembigaana lagaga dhaafayaa dabeeto waxay soo jaraan cidiyahooday is- iska soo guraan een, timaha iska soo jaraan een, waxoogaa shilimaa ama coins ku daraan oo ay ku ridaan jallada haya dabeeto waxay dhahdaan eh, xumihii iyo nacii iyo caradii iyo wixii oo dhan bay saladaasi naga qaaday waanu fududaaday Een, qolada ugu xiisaha badan waxa weeye waa waa dhalinyarta Mhm.
marka inta badan waxay u badan yihiin qolyo mu- mucaashaqiin ah haya oo inan iyo inan isku xindan oo jacayl ka dhexeeyo ayaa salada soo wada qaadanaya sax dabadeeto waxay tegayaan webidii Een, saladii jacaylkoodiina way niyeysanayaan saladii way raacinayaan biyihii waan gartay dabadeeto waxa ciladaasi hadday sabayso oo aanay gadoomin ama qallimin Mhm.
oo ay sii socoto isla markaana eh, kanalka ama shamaca shidanna aanay dabayshu baktiinin oo uu sii shignaado Mhm.
macnaheedu wuxuu noqonayaa in jacaylkoodu uu yahay mid lexdan oo xididaystay oo weligii sii jiraya wow haya laakiin laakiin jabka wuxuu ka joogaa marka ay ciladaasi meelba gaari weydo isla markaaba gadoonto Mhm.
ay dhacdo waxay odhanayaan in lagu kala yaaciyo meesha waxbay nooga yaalaan oo oo nin kastaba meesha u jiro u dhaqaaqaya
marka yaa.
sanad walba miyaa la qabtaa mise waa dhowrkii sanaba mar xafladani Een, sanad walba waxay ku beegantaa bisha koob iyo tobnaad ayay ku beegantaa Eh, ma ka qayb gashay adigu iliyaasow intii aad joogtay waddanka ma la kulantay anigu- marnaba anigu markii hore kama qayb gelin laakiin sanadkanaan nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo waan gartay marka een, waxaa jirta iyadu waa saddex ishaa loo qaybiyaa maalinta hore waxay sameeyaan een, xaflad waxay qabtaan waxa la tartansiiyaa hablaha quruxdooda lagu- ayaa lagu tartamaa haya marka waxay yidhahdaan waxaanu ku maamuusaynaa gabadh boqorad ahayd oo noolayd qarnigii saddex iyo tobnaad Mhm.
marka gabadhaas waxa weeye gabadha iyadu ay dhaqankan iyo caadadani kasoo jeedo Mhm.
oo ahayd qofkii ugu horreeyey ee salad haysa een, webiga ama b- badda Mhm.
marka waxay yidhahdaan waanu ku maamuusaynaa dabeeto hablaha ku tartama een, quruxda marka waxaa lasoo qaban qaabiyaa xaflad aada u ballaaran waxaana soo qaban qaabiya een, eh, hay-adaha dowladda iyo ururada ganacsigaa soo qaban qaabiya waa tahay dabadeeto waxaa la raaciyaa salada ugu weyn ee saladaha Mhm.
oo aada yaabayso iftiinka ka baxaya iyo ubaxa dul yaalla iyo cuudka ka baxaya aada yaabto haya ayaa ayaa la raaciyaa webiga marka waa salada ugu weyn ay raaciyaan webiga Mhm.
Een, taasi waa taa marka sanadkana walaal ka qayb galay anigu sanadkan ee aada damaashaad xoog leeyahayd waa lagu soo dhaweynayaa dadku way aad buu soo dhaweynaya dhaqamada kale aan iyaga ahayn marka aada buu xiisa badnayd runtii Eh, ardayda soomaalidu ma ku badan yihiin markaa magaaladan aad joogtay ee bangkog mise waa ku yartihiin
Een, wallaahi aad baan u koobannahay marka la yidhahdo ardayda laakiin dad kale oo fara badan oo soomaaliya oo ganacsata iyo isugu jira eh, ayaa ku nool iyo eh, qolyo ku jira een, eh, qaxootiga iyo inta oo soomaaliya ayaa ku nool laakiin ardaydu aad bay u kooban tahay matalan jaamacadda ay maqaanigto waxaanu ku joognaa haddaanu ugu badan nahay waa afar inan Wa- ayaanu ku joognaa.
waan gartay marka soomaalida ka ganacsata dalkaasi eh, ma gudaha waddankaasi badeecadahooda ku iibiyaan mise waxbay kasoo iibsadaan waxna way u iib keenaan Een, horta guud ahaan waxay u badan yihiin jumlad jumladlayaal badan ka qaada alaabta oo markaa cargo ayay ayay ka ganacsadaan oo waxay u diraan alaabta africa oo ay ugu badan tahay soomaaliya iyo kenya ay ugu badan yihiin iyo etoobiya waa tay marka ee waddanka afkee lagaga hadlaa
waddanka waxaa lagaga hadlaa af la yidhaahdo tai dee iminka afkoodii ma barateen oo ma la qabsateen iminka wallahi afkooda horta aad iskuma sii fiicnin afkooda markaa dee deriska waad ku salaami karaysaa aroortii way way dhammaatay marka wax kale ugama baahnid ha wa- waxoogaa waa waan gartay ee, ee, aad iyo aad baad ilyaas u mahadsan tahay adaa mudan wadaasana waa hagaag eliyas waxaa kale oo uu iiga warramay qisooyin qosol iyo maad badan oo uu kala kulmay dalkaasi uu joogo hase ahaatee waxaynu ku maqli doonaa barnaamijyadeena dambe ee cawayska weli waxaa inoo soo socda qaybtii koowaad ee waraysigii fanaanada ruun xadi saban balse aynu ku hormarno waraysi dhex maray wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar iyo yaxye yeebaash oo ah abwaan da'yar oo suugaan kala gedisan curiyey markii igu horreysay inaanu saaxiibanahay ayaa aan door biday inaan la taliyo markaa maantada igu horreysay in isku dayo waxaan ka sameeyey saaxiibtinimada dee dabcan nin dhallinyaraana waa taho dhallinyaradan waa ku dhex jirtaa waxyaabaha kugu badan ee layaabka kugu abuura ama aad la yaabtid asxaabta markaad la sheekaysanaysid maxaa ka mid ah waxyaabaha iga yaabiya waxay ka mid tahay qofaan maalin maalmaha ka mid aan arkay nin dibadda ka yimi oo markaa qolyahan iska dhaqan doorsoontay ah oo markaa sidii dee dad qolyaha reer galbeedka u labisan dabeed ninkii baan la yaabay anoo la wardi ninka maxaa ka siya haye haye ayaa qolyo kaloo shoog maga- qolyo kaloo magaalada joogtay ayaaba kule ninkan maxaad ula yaabtay ba waa jiilkan iyo sidan socda iyo saninkan socda iyo waaba qaabkan socda inaad la qabsataabay ahayd iyagana aday kula Adiguna yaabeen caqligii odaygaa kugu jira iyaguna aday kula yaabeen ha ana ninkan aan la yaabanahay iyaguna aniga ila yaaban yihiin marka waa la yaabka la yaab la yaabay moogtahay haye haye haye marka waxaan odhan karaa waxaa iga yaabiya waxaanan u fikirin sida imika dhalinyarta joogtaa ay u fikiraan oo marka aad ka yara soocnaato adigina waad la yaabaysaa adigiina waa lagula yaabaya dee ma laga yaabaa in da'daadu maskaxdaadu maskax oday weyn ay kugu jirto oo kale oo adigu aad yara cimri degdegtay dhinaca ma la odhan karaa yaxyo W- waa macquul waxaa kaloo suuragala inaan ama anugu ka hooseeyo ama inaan anugu ka sarreeyo markaa aan fahmi laanahay laan da'daada maxaad ku qiyaasi lahayd dad badan baa da'daada iyo gabayada aad tirinaysid bay dad badani in badan ay isu qaban weydaa shay afar iyo sagaashankii baan ku dhashay magaalada hargeysa haye haye nin labaatan jira marka een, eh, waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradu ku weydiiyaan maxaa ka mid ah jacaylka jacaylka bahalka la yidhaahda aada lagu weydiiyaa haye marka nin kastoo dhalinyarada waxa ka waxaysaa waxa weeyaan si uu u heli lahaa qofkii lamaanaha ku noqon lahaa waan gartay maad ku tiraahda dee weli aan anigu dhidaba dhalinyaro aan jacayl kala garanayne meelaha la aaday miyaad ku odhanin marmar maya waxay noqonaysaa inaad marmar u hadashaaba noqonaysaayo adigaba lagu moodo ninka jacaylka hayo haye haye haye inan baa markaa jiri jirtay aada loo jeclaayo soo markaa dugsiga dhigata ana war kama hayo haye waxaan doonayaa inaan iyadana wax u sheego een, aanan iska dhigo inaan wax u sheegayn haddana labada siba haye diyad waxaynu soo qabanaynaa oo heesta kamid ah waxay odhanaysaa dhanka bidix wadnaha yaal inuu jiig la tuuriyo u dugleeyo awgaa ninka dhoohan mooyo ninka dhoohan mooye dhakhtarka u caddeeyo idigtaamo jooge sianu daabadeeyaa dooshaad caddaysiyo dhabankii la xoodma lagu dafay xiskayge qumaydhaayahaaga inaan ku jecelahay degteen kuugu sheegaa sideen kuusoo gaadhsiiyaa cashan haye adaan duuxa feeraha ama deexasaanta iyo kugu deegay beerkee sideen kuugu dhiibaa weshada adaan gelin kugu daygagaayoon kugu dooni seegee dhinacayga goormaad talow daadi doontaa inaad tahay dabeel iyo qof dhammaysa bilanee maxaan kuugu dhaartaa markaan kuu dhawaadeen deegaaga joogana waxbaa ila dhaqaaqoo cirka iila dhoofee dhowr eray daraabaa aan kuu dhib sheegtee dhulka ruuxi keeniyo talow yaa isoo dhiga marka ay u dhawaadaan bay qof kala noqdaan moogtahay haye haye haye marka wuxuu leeyahy bal yaa caadigeydii igu soo celinay markaan ku hor joogo aan si fiican wax kugu sheegay haye deeldeel odhaa haadhayal iigu tuutaa waran iiga dhiganoo aamuskaan shib dhahayaa waa dhaawacaagoy damqashadu dhibaysoon hadda dhowr isleeyahay siya aan dhadhabay baan xaqiiqada ku dhoobo dhafar iyo hurda la'aan dartaabaan u dhaxayoon sabda dhexe u kacayey may dhabaandhabaysaa waxa aan u dhaadhacay hoos iyo dhulkeennoo dhufays baan gadaashii ka dhawaaqayaayo dhuumashaa dantaydii kala sii dhantaashoo dhacan bay igu awdane inta uu sigdheer koro yaa dhambaalkan heestaa tusa dheemantaydoo yarkii waa besii dhaha ereyda caankaasaa kamid ahaa ismaaciilow ma laga yaabaa in yaxyo adig qudhada hoosta lagaa hay waaga oo aad xerta asxaabtaanad ka madhnayn de sidaa aad leedahay baa lawada idhaa
haye marka lamaba rumaysanay waxaaba loo haystaaba in aniga ereydan iga soo go-een mooyaane inaan qof kale u cabirayo loomama qaadan karo de maye heestan dareen gaara oo ma garanaysaa nin dhalinyaro ah oo wax qalbigiisa ka ka ma garanaysaa ka guuxaya soo gudbinaya heestani u eg tahay macnaa ereyadan iminka aan dhegeysanayno
hagaag dhegaystayaal haatanaan idiin kala baxo wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac iyo qaybtii koobaad ee waraysi uu la yeeshay fanaanada ruun xadi saban aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdi xakiin waan ku soo dhowaynayaa diyaar baan ku ahay aad baad umahadsantahay ugu horreynba haddaan ruun su-aasha ugu horreysa ku weydiiyo de dabcan inta badan fanaanku dawaayuu leeyahay taariikh buu leeyahay si cid walbaaba ay u leedahay taariikh iyo waayahooda bal marka horeba haddaynu bulshada ugu bilowno dad badan baa isweydiinaya ruun muddo badan fanka way kusoo jirtay waxay ka mid tahay dadka caanka ah ee suugaanta ka midka ah ruun xillimay bilowday fanka
cabdixakiin waxaan bilaabay toddobiyo toddobaatankii ayaan fanka bilaabay waxaanan ka bilaabay xamar horseed xamar halkaas oo lanagu qaatay markaas afar fanaan oo ay laba muusigaysta yihiin labana heesaa yihiin lanagu qaatay itixaan weynna lanaga qaaday muusigaystahana muusikada itixaan lagaga qaadayey annagana heesaa ahaan lanagaga qaadayay itixaan sidaana aan kaga mid noqonnay kooxdii qaranka ee horseed waayo afartaa fanaaneed ee ruun carabaabtay yaad ka xasuusataa imika qaar caan oo ka mida dadkii fanaaniinta ma jiraan
waxaan ka xasuustaa nin qaajaan la yidhaahdo oo organista ahaa oo imikana jabuuti sidii soomaaliya intaanu burburinba jabuuti u wareegay waxaa kalean ka xasuustaa sahre maxamed saleebaan sahraylkacas gabadh la yidhaahdo iyo aniga yuusuf aleebiya nin la odhan jiro isaguna kitaar ka tumi jiray waa si wanaagsan de dabcan berigaasi fanka qofka kusoo biiraya imtixaanka iyo weliba wuxuu mari jiray xanaan rasmiya qofkaasi waa lasoo xuli jiray adig ka hor intaanad imtixaanka iyo kooxdaasi ku biirin maxaa kugu dhiirigeliya inaad fanka ka mid noqoto odbaahda sugaanta usoo banbaxdo cabdixakiinow fanku dadka si badan buu ugu dhashaa waxaana anigu aan ka mid ahaa kuwa hobbiga u leh ee uu dhiigooda ku jiro dabadeetana aniga ayaa jeclaa waxaanan ku guulaystay oo la ii soo sheegay in horseed la doonayo fanaaniin in la qaato dabadeeta waan tegay itixaan baa layga qaaday sidii baanan kaga qayb galay waay horseed baad tagtay waana imtixaankii baa lagaa qaaday kooxdii baad ka mid noqotay jawi nooceeya ayaad kala kulantay se maxaad kala kulantay haddaad noo suurayso walaahi jawgaasi markii dambe wuu igu adkaaday sababta oo ah anigu fan baan doontay askariyad baana layga dhigay markii dambe afartayadii qof waxaa la yidhi dad shicibihii ku noolaan maayaan xeradan mulantariga waxaa laydinka dhigayaa askar annaguna shaqana waanu rabnay fankuna hobbi baa ahaan baanu u jeclayn sidii ayaa askar lanagaga dhigay askarnimadaas oo aanu fanku ku fiicnayn amar qaado digtoono woo hees ayay ahayd toogu adag ee igala kulantay waa hagaag waynu gedageli doonaa heesahaagii aadka u caanbaxay muddada badan dadku ay soo dhegaysanayeen ilaa imika aan laga daalin ee dadka dhagahooga haysta balse fankan dambe casriga ah ee imika muddooyinkan dambena qaybo badan baad ku leedaho waad soo tuntaa sugaan cusub baad soo saartaa haddaynu kuwaasi ku bilowno aynu barnaamijkeenna ku iba furno maxaynu ka bilownaa bal haddee sugaantii dambe
suugaanta dambe iyo fankan dambe dee wax xun iyo wax wanaagsanba uu leeyahay qaar wanaagsan oo ama heesaa ha noqdaan ama muusigaysta ha noqdaan ama abwaaniin ha noqdaan haa suugaantooda iyo waxooduba aad u fiican yihiinno way jiraan inkasta uu marin habowsan yahay oo marinkii lasoo mari jiray itixaamadii la qaadi jiray heesaa hirgalay baa la qaban jiray lambar wanka iyo lambar tuuga ayaa la qaadan jiray iyo lambar tiigoo kalea la qaadan jiray ama lambar wankaa la qaadan jiray dee kala dambayn buu lahaa fanaaniintii naga horeysay dee sida waalidkoo kale aan u ictiraami jirnay oon uga dambayn jirnay inkastoon odhan karo marin habaa ubaa jira haddana in wanaagsanna wuu leeyahay in xunna wuu leeyahay waay waxaana dabcan sugaantaada haddaynu eegno run xadisaba sugaanta dambe casrigeeda adigu aad soo tuntay barnaamijka hees teebeynu ku bilownaa bala bulshada usoo xul teebeynayba fur uga dhignaa waxaynu uga dhigaynaa hees cusub oo aan dhowaan soo saaray heeskaa waxaa iskale nin abwaana silosoof ah aad u qaali ah oo la yidhaahdo axmed siciid afguriyaa la yidhaahdaa laxankana isaga umbaale waxaana tumay maxamed xaaji codkiina waa aniga kaasaan inoo xulayaa dadweynahayga aan jecelahay ee sharafta leh ee iyaguna jecel anna aan jecelahay in ay inagula caweeyaan way erayadeeda maxaa ka mid heesta
erayadeeda waxaa ka mida jacaylka cadhadiisu colaad maaha waxa weeyaan toosin ha kuu hagaagto ha kuu hagaago weeyaan marka naxli ma laha cadhadiisu cabbaar laabta kuma raago waa culay qalbiga maydha
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan wacugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa wacugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli ma lahaa cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa culay qalbiga maydha naxli ma laha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa caana iyo naba wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino alcasuuno labadeenu alcasuuno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu waa hagaag naxli maaha cadhadiisu n ruun maxaa tidhi waxa weeye waa gobya caadkeed marka waa xaalku waa sidaa xaalku waa sidaas een muxuu ahaa gob waa gob iyo caadkeedii an casuunna labadeennu baa la yidhaahdaa een marka waxaan u sheegayaa bulshada nadiifta ah ee aan jeclahay meel kastoo joogto ee afka soomaaliyeed taqaana inta codkayga iyo afkayga iyo magacaygaba garanaysa waxaan leeyahay jacaylku ma aha colaad ee ciil ma laha een, ee, cabaar laabta kuma raagto cadhadiisu waxa weeyaan colay qalbiga maydha waa caana iyo nabad waa si wanaagsan n aad baad umahadsantay haddaynu hore ugu sii soconno sugaantaada ruun xaddi saban n waxaa jirta iyadana hees kale oo iyadana aad u qiimo badan oo muddooyinka dambe aad loo dhagaysto oo la yidhaahdo magaceeda dambayso n erayadeeda ay ka mid yihiin adaan duhriya habeen ku doondoonaa sidii dawo dhakhtarii qoree n taa laftarkeedu waxay ka mid tahay n waxyaabaha cajiibka ee muddooyinka dambe la dhagaysto n waaba daweyba gaadhiba dhakhtar u qoray qofkii kamama maarmayaba balka warayada taa cabdixakiinow haddii een, dawo dhakhtar kuu qoro dee dawadii unbaad raadinaysaa haddii aad ka weyda magaalada aad joogto waxaad u diranaysaa magaalo kale ama meel kale Een, jacaylkuna waa sidoo kale waxa weeyaan een, dambaysa maxay ahaanbaa midhaha ku jirta macnaha muxuu arrinkeenay ku dambayn doonaa taana ilaahay unbaa og wuxuu ku dambayn doono Een, midhaha waxaa iskale cabdalla yuusuf anooniye ayaa iska leh oon salaamayo jacaylku halkoo darta dambuuna barada ku dhigay dabi olol baa ka baxay dabna hadal wuu ka jaray dad
waa tahay intaasna waxaan uga gudbaynaa barnaamijkeennii caweyska washington sahre ciidla nuur ayaa inala socodsiinaysay lanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan barnaamijkaasi xiisaha badan iyo barnaamijkii kale ee ka horreeyay martida mikrofoonka ciddii uu seegay waxay goordhow ka dhagaysan doonaan websaytekeenna v o a somaali com idaacaddeenna intaa ka dhiman haddii aan mar kale magaalada muqdisho ku noqdo sidii aan idaacadda qeybteedii hore idiin sheegnayba guddoonka baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa ayaa wada dadaalla ay doonayaan in xal looga gaaro khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka dhex taagan guddoomiye jawaari iyo ku-xigeenadiisa ayaa si kala gooni gooni ah maanta magaalada muqdisho ugula kulmay xildhibaanada kala duwan ee baarlamaanka ee iska soo horjeeda ee kala taageersan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidii aad maqlayseen baa xildhibaan ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee mooshinka keenay oo iyagu ay sarkeen guddoomiyaha baarlamaanka ayaa v o eda wuxuu sheegay in dhinacooda ay guddoonka u gudbiyeen ay kala hadleen arinta la xiriirta sida mooshinkaasi baarlamaanka loo keeni doono waxuuna v o eda xildhibaankaasi oo cabdinaasir gaarane lagu magacaabo u sheegay in guddoonku ay sheegeen in ay dabcan markaasi dhinaca kalena dhegaysan doonaan haddaba goordhoweyd ayaa waxaa haddana soo xidhmay kulan kale oo guddoonka baarlamaanka uu la yeeshay dhinaca kale xildhibaanada diidan mooshinkan ee ra-iisul wasaaraha taageersan haddaba wixii ay ka wada hadleen waxaa goordhoweyd v o eda uga waramay xildhibaan bishaar ugaas ibraahim ka waxay loogu yeereen waxay yidhahdeen saaka waxaan u yeernay kooxdii kale mooshin ka keentay hadda waxaan idinkugu yeernay mooshin maahan sharci miya sharci maahan maahan waxaan idinkugu yeernay inay yidhaahdeen dhinacaas waxbaan ka codsanay adinkana inaan wax idinka codsanno inaan ma garanaysaa arrintan maadaama aysan sharciyad iyo qorshahaas ku imaanin dhibaatada labada labada hay-adood madaxtooyada iyo xarunta macnaha ra-iisul wasaaraha arrintiisa inaan xallinno oo aan baarlamaanku kala qaybsanin oo aan banaanka ku xalinno intaan baarlamaanka lasoo gaarsiinin aan idinka codsanaynaa inaad intaana siisaan dul qaadataan ayaan idinkugu yarnay inay yidhahdeen annaguna waxaan niri waa soo dhaweynay
xildhibaan bishaar ugaas ibraahin oo ka mid ah xildhibaanada diidan mooshinka laga keenay ra-iisul wasaaraha oo markaasi isagu goordhoweyd v o eda la hadlay kana hadlayay kulan ay la qaateen guddoonka baarlamaanka soomaaliya iyadoo guddoonka baarlamaanka soomaaliyana uu doonayo in xildhibaanada kala fikirka duwan uu markaasi dhinacyadooda kala dhagaysto doodaha ay kala wataan isla markaana waxaa la filay waxaa la rajeynayaa in markaasi bal ay xal ka gaaraan arinta muranka khilaafka madaxweynaha ka dhex taagan sidoo kale muqdisho waxaa ka socda dadaallo kale oo diblomaasiyeed ajanibi ah ay sameynayaan safiirka britain ee soomaaliya ayaa maanta muqdisho kula kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna bartiisa twitterka ku sheegay inay ka wada hadleen sidii looga baaqsan lahaa qallaasan siyaasadeed oo soomaaliya ka dhaca oo horumarka markaasi dib u dhigi kara idaacaddeenii dabcan waa gabagabo inta qodobka ugu weynna idaacaddeenni soo maanta caawa iyo galabtaba intii wararkaan sheegayna waxaa ugu weynaa ururka al-shabaab ee soomaaliya ayaa dib u qabsaday jasiiradda kudhaa oo ku taala gobolka jubbada hoose halkaas oo laba toddobaad uun ka hor laga qabsaday halkaas dagaal ay saaka ku qaadeen shabaabku waxay halkaasi sida la sheegayo waxaa ku dhintay tiro ciidamo ka tirsan maamulka jubba idaacaddeenii waa naga intaase intaan dib u kulmi doonno waa dhammaan bahda v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.